walaal sababtaan isoo casilay horta waa dee qaybna waa qayb aan ka sheegi karo qaybna waa qayba aanan sheegi karin iyadoo la xiriirta shaqadayda iyo mas-uuliyadayda laakiin waxaan dhihi karaa wax badan oon islahay waad qaban kartaa ama islahay waa la qaban karaa ama aan ku magacawneen ama mas-uuliyadeedu ahayd oon la qaban oo laga gaabiyey oon dhihi karo muddo dheerna way soo jiitamaysay isbedel dheer oon sugaynay haddaan nahay hay-adaha amniga waddanka oo suurto geli weysay dadka soomaalida waxa laga inay dhahaan war qofkaana waayo u markaan u sameey ama sababta markaan keenta maxay tahay de wax kasta maray dhacaan oo wakti bay kusoo beegmaan inkastoo aysan soomaalida dhaqan u ahayn inay iscasisho laakiin waxa dhacayo waxay tahay rajadii iyo hore u socodkii aan rajaynayn oon islahayn way dhacaysaa way imaanaysaa reformkii ama isbedelkii baan meeshii ka muuqan lana dhihi karaa waa ka gaabin runtii wax laga shalaayo ah waayahay waxyaabaha marka aad leedahay waa laga gaabiye maxaa ka mid ah sida la socoto dawladdii hore dhammaatay ee waktigeedii ninka la yidhaahdo xasan sheekh maxamuud waxaan waktigu uga dhammaaday inta badan oo hay-adaha amniga iyo isbedelkeedii iyo wax badan oo leeslaha waa la qabanaya aysan waxba uga suurto gelin de doorasho iyo siyaasad isriixriix ay ahayd amniga waddanka waad aragtay ciidamada amisom iyo ciidamada soomaalidu nimankii shabaab ah way ka saareen gobolka banaadir meelay geeyeen hay-adihi amniga dee star baa la sugayoo leeslahay dee waddankii waxbuu kusoo noqonaya ma aysan dhicinoo way jiitantay waxaan isleeyahay ani markaasaa laiga dhigay taliya xigeen oo hadda afar sano camal baan taliya xigeen ahay runtii afartan sanane waxaan islahay dee nin juhdi iyo energy iyo dadnimo iyo dadaal badan iyo soomaalinimo la taalan ahay waxaan islahay waxbaa lagu gaari doonaa ma aysan dhicin madaxweynaha cusub ee waddanka hadda xukumo waxaa la dhihi karaa waa madaxweyne ku yimid rabitaanka shacabka oo ka imaanaya social mediada oo loo xeerinayo madaxweynaha dee markuu prime ministerka ahae daqiiqa waktigii yaraaye bilihii yaraa prime ministerka wuxuu qabtay oo ahayd mushaarkii ciidamadu dhiibay shaqaalihii dawladdu mushaarkii siiyey taas waxay marka qof kastoo soomaaliya ay xiriir la samaysay war cadaalad baa soo noqonaysa soomaalinimo iyo qab iyo qaayihii qarankaa soo noqonaya waxaad muuqata marka tilaabada uu qaaday madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaruhu iyo dawladdu dhinacay u dhaqaaqday inkastooda waktigeeduba yaryahay oo de wax badan lagu eedi karin ma aha wixii laga sugaya haddii aan kaa dhex galo cabdisalaan sida adiguba aad sheegtay dee dowladdan way cusub tahay weli waxay jirtaa bilooyin ma isleedahay waad ka hor dhacday oo waxaa loo baahnaa inaad wakti siiso xataa haddii aad aad isleedahay waxyaabaha jira la dhaliilayo waa la dhihi karaa dee waa su-aalo taagan oo qofku qof dadka bini-aadanka qofba on dimension oo wax ka fiirsha ama qaabbu wax u arkaa anigu waxaan isleeyahay wakti ku filan oon xaqiijiyaan soo joogay dee markaad muddo waddanka joogtood ka shaqaysana dee waad garanaysaa oo ilaa waktiga maxaakiimtan anigu shaqaynayay oon jooga soomaaliya labadii kun iyo lixdii calaamooyinka iyo signaliska waan aqaanaa meeshay wax u tilaabo qaadayaan waan aqaanaa shirka hadda magaalin dawladda lagu qabta ingiriiska waxa ka soo baxay iyo waxa iyo horusocodkiisaiyo dadka gaadgaraynaya hogaaminaya waan garanaya shirkii maalin dhaweed lagu qabtay gobolka banaadir xamar lagu qabtay leeya amniga xamara lagu sugayay waada typical shir ah oo la qaba jiray gobolka banaadir ciidamada laga saarayaa hubaysan oo intaa laga bixinaya ammaan darradu waddanka way kusoo badanaysaa mana ahan mana ahan waxaan la qaban karin oon la gaari karin ee wax la qaban karay ayaa boqolkiiba cadad yar laga qabanaya waxaana weeyaan madaxda waddanka oo accountabilitygii inkiraysa mas-uuliyaddii inkiraysa soomaad garan qofka soomaaliga ah ee askariga ee aan mushaar qaadan aniga hadda kula hadlay waxaa laga yaabaa one year inaan mushaar qaadan not only me taliya xigaanada aysan mushaar qaadan hal sano askariga caadiga ah jidka taagan maxaad u malaynaysaa marka oo laleeyahay laamiga ii ilaaliyo jidka ilaaliyo maaragtay qaraxa ka hortag haddii taliya xigeenkii ama taliyihiiba uusan mushaar qaadanaynin sarreeyey cabdisalaan dowladda soomaaliya oo aan la xiriirnay waxa ay noo sheegeen in muddo laba sano ahba aad dalka ka maqnayd dabcan dowladdanna ma aadan la shaqayn maxay soo kordhinaysaa iscasilaadaada ayay kula tahay iscasilaadaysu waxay soo kordhinaysaa horta dee anigana waxaan madax banaanaanayaa wixii kaloon qaban karo dad kalena fursadaanay ka faa'iidaysanayaan oo bosishinka aan joogay laakiin waxaa cajiiba inay dawladdu tiraahdo laba sano oo maqan yahay war waan joogo waan shaqaynayo waddanka waan joogay mar dhowaan imid anuu london kusoo noqday waxyaabaha buruuf garaynayana tahaba inay dawladda aysan ogeyn hataa inaan la joogo ka shaqeeyo dee anoo levelkaas oo taliya xigeenkii hadda nabad sugidda inay dhahaan nalama joogin waa waa cajiib walaal waan shaqaynayay waddankan joogay waddanka mar baan jirro uga maqnaay laakiin waan noqday labadii kun iyo lix iyo tobankii bishii juunaan ku noqday kow iyo tobankeeda weliba baan xamar tegey intaasna xamaraan ka shaqaynayay cadaadaan joogay gobollada waddankan tegayey shaqadana waan qabanayay nin mas-uul ahoo boosiinkaas ku magacaaban oo ku shaqaynayaan ahay arrinta ku saabsan mushaahar la-aantaas oo soo lama dhigi kara mararka qaarkood waa duruuf guud oo haysata dowladda oo ma ahan arrin si gaara ciidanka iyo nabad sugidda saameyn ugu leh ama keligood dhibaatada ay la kulmaan waddanka waan ognahay oo dhaqaalaha waddanku dee wuu yar yahay laakiin waxa maqanu ma ahan inaan cayrnahay oo aan fakrinahay oona waxba heli karin wax dhaliishu waxay tahay markii weelkay wax ku jiraan laakiin qofkii loogu talagalay aysan gaaraynin soomaad garan ciidamada way haysataa shaqaalaha dawladda way haysataa laakiin maxay u haysataa ma lacagtiibaa maqan hadda dawladdii maaragtay madaxweyne maxamed sheekh waa dareemaysaa lacagtii way taallaa akoonada way taalla xodogaal baanahay hawsheenna iyo shaqadeennaaba madaxweyne xasan sheekh aad ka wadaa cabsalaan ma waxaad leedahay musuq maasuq ayaa jira oo weliba marka laga hadlayo ciidanka iyo taliyayaasha iyo saraakiisha iyo hay-adaha amniga maaragtay ka dhex jira musuq maasuq weliba wuu ka wen yahay waxaan isleeyahay magac kale in loo dictionaryga looga raajaa fiicnaa lahayd waxaa jira musuq maasuq iyo ku-takrifal awoodeed oo baaxsan oo weyn oo weyn oo weyn oo ay tahay inay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu hoos u fiiriyaan soo maad garan ra-iisul wasaaraha dee inuu wasaaradaha booqdo oo dee meelaha maaragtay soo fiirso way fiican tahay madaxweynuhu inuu dhoofo o dalalka tago way fiicantao lasoo dhaweeyo oo social mediada iyo lagu ammaano dee quruxdaasu aaday u qurux u fiican tahay laakiin baahidii ma ahan mana adres garaynayso